sida lagu qoray warqad lagu baahiyey bogga facebooka ee dowladda hoose ee degmada gurceel waxaa sidoo kale lagu yidhi xilkan waxaa loo magacaabay ama agaasimaha waaxda qorsheynta ee degmada gurceel waxaa loo magacaabay cabdishakuur maxamed xasan warqadan oo ku taariikheysan labada bisha koob waa bisha koob iyo tobanaad laba kun iyo afariyo labaatan ayaa layiri ku socotaa cabdifataax salaad cali sidoo kale ku socota cabdishakuur maxamed xasan iyo og xogayaha degmada gurceel ujeedo xilka qaadis iyo magacaabis kosimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada gurceel markii uu arkay qodobka afar labaatanaad sharciga dowlada waa dowladaha hoose ee dowladda galmudug markii uu markaasi arkay ku-tagrifalka awoodeed agaasimihii hore ee waaxda qorsheynta degmada gurceel sida warqadda lagu sheegay iyo markii uu arkay ficilada qalqalgelinta ah ee amniga degmada uuna u hogaansami waayey hay-adaha amniga ayaa lagu yiri warqadan oo kasoo baxday maamulka dowladda hoose ee gurceel waxa uu kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada gurceel xilkii ka qaaday mudane cabdifataax salaad cali oo ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta degmada gurceel waxaana mudane cabdishakuur maxamed xasan loo magacaabay agaasimaha waaxda qorsheynta degmada gurceel ayaa lasii raaciyey xeerkanna waxaa u dhaqangelayaa marka uu saxiixo kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka gurceel mahadsanadiin ayaa layidhi guddoomiye ku-xigeenka degmada gurceel shaafici jaamac cabdi ayaana warqadan ku saxiixan maamulka degmada gurceel ayaa marar kala duwan waxa ay isbedelo ku sameeyaan xubnaha maamulka degmadaasi